aada baan kuu salaamayaa bahda radio daljir mar walba nala soo xiriirta tolmana si gaara kuu salaamaya falaan kadib walaal noqoshadii madaxweyne cabdiweli maxamed cali gaas madaxweynaha puntland horta marka hore waxaan rabaa madaxweynaha puntland iyo golihiisa xukuumadda iyo golaha wakiilada inaan aada iyo aada ugu mahad celiyo anigoo ku hadlaya afka dhaqanka reer puntland oo dhan runtii madaxweynaha puntland wuxuu magaalada bara ku hoyday muddo afar beri a muddada magaalada booqashada gobolka sanaag uu ku yimina wicnaa weyn bay u sameyneysaa ma ko weeye madaxweynihii puntland oo yimaada ugu horeeye weeye isagoo madaxweynaha markuu cambaynka ku jirana wuu yimi runtii madaxweynuhu intii uu kusugnaa magaalada baran waxyaabo fara badan buu qabtay wuxuu ku qabtay shirkii golaha joogtada ee golaha wasiirada sidoo kale golaha joogtada ee baarlamanka ayaa shirkoodii iyana kuwa caadiga ah ku qabsaday madaxweynuhu wuxuu kormeer ku tegey tuulada highland oo magaalada baran ka baxsan madaxweynuhu wuxuu kormeer kusoo sameeyey dhammaan goobaha wasaaradaha ku yaalla magaalada baran dhammaan goobaha waxbarashada wuxuu shirar goosgoosa oo gaargaara la yeeshay bulshada magaalada oo dhan dhalinyarada haweenka odayaasha dhaqanka maxaan ku rahdaa cid walba gaar buu la kulmayey micno weyn bay u sameyneysaa beesha caalamkuna hore waxay u oran jirtay gobolka sanaag waa meel laisku haysto insha allahu tacala waxaana rajeynaynaa tariimka tariimka xiga inuu tago magaalada ceergaabo insha allah madaxweynaha laba arrimood baa ugu waaweynaa saan la soconay safarkiisa mid inuu waxay ahayd uu jidka ceel daahir ilaa ceergaabo oo hadda la sheegay wejigiisii hore ilaa baran in la dhameeyey uu kormeero iyo inuu jaamacadii xarigga ka jaro maakhir labada arrimood si gaar ah xaggee marayaan labada arimood adeer aa mahadsan tahay labada arrimood saameyn gaaray ulahayeen madaxweynaha puntland madaxweynaha puntland wuxuu xarigga ka jaray jaamacadda maakhir oo fulinteeda uu isagu lahaa ahna jaamacad ummadda soomaaliyeed iyo cid kastaba ay jaamacaddii babliga oo weyn oo jaamacadaha ugu waaweyn soomaaliya ay kamid tahay ayuu xarigga ka jaray sidoo kale madaxweynuhu iyana wuxuu xarigga ka jaray fayskii koowaad ee wadada ceel daahir fayska labaadna wuu dhagax dhigay oo daamuurka sidoo kalena madaxweynuhu wuxuu ballanqaad cad fidiyey reer sanaagna ay maanta ku dhiiradeen una caddaatay inuu madaxweynuhu kaga rumeynayo riyadii ahayd inuu wadada ceelgaabo gaarsiinayo wuxuuna guddida wadada ceel daahir si gaar lagu ta'kiidiyey oo ula shiray oo aada ugu adkeeyey shacabkana ku booriyey in wadada la gaarsiiyo ceergaabo insha allahu tacaala waxaan shaki aada rabaa inaan kugu caddeeyo maanta madaxweynaha puntland wuxuu qaaday tallaabo horumar leh oo dhammaanba shacabka reer puntland soo jiidatay si gaarana usoo jiidatay shacabka reer sanaag oo awel shaki ah ku jiray madaxweynuhu inama soo boqon karo gobolka sanaag amni daraa lagu xaman jiray laakiin waxaa maanta caddaatay inuu yahay gobolka ugu amni badan madaxweynuhu xilliyo habeenaa buu socod ku kala bixinayay magaalada isagoo xitaa mararka qaarkood istaafkiisu aanu la socon iyadoo dadka si caadiya meheradaha ula shaaheynayey si caadiyana uu dadka u buuqanayay xitaa dad bukaano cisbitaalada jiifa uu buuqanayay arrintaas maanta waxay usoo jeedatay gobolka sanaag si taariikhi ah safarkaas waxaa aada u cambaareeyey maamulka somaliland oo isna sheegta dhulkaasi inuu somaliland ka tirsan yahay arrintaas weliba waxaa la yidhaahdaa gobolka sanaag dad mas-uuliyiin somalilandna laftooda waa booqdaan oo waa lagu soo dhaweeyaa arrintaas maxaad ka oran lahayd
su-aal muhiima weeye adeer dadka ku dhaqan somaliland in badan waxaan kula hadlaynay af walaalnimo ah in badanna waxaan ummadda u sheeganay inay hadal ay ka sheegaan magaalada hargeysa hadal saxaafad laga sheego ama qof meel ka yidhaahdona micno badan ma kordhiyo gobolka sanaag waxaa xukuma dowladda puntland cabdiweli maxamed cali gaas baana madaxweyne ka ah shacabkuna waa shacab reer puntland waxaana maanta markhaanti madoonto ah oo beesha caalamka iyo dowladaha deriska iyo dowladda federaalkuba ay aragtaa madaxweynihii puntland inuu kormeer ku kala bixinayo gobolka sanaag oo iska dhow ugu dambeyn nabadoon intii halkaas madaxweynuhu safar ku joogay waxaa lagu dilay magaalada balan dusheeda nin suldaan ahaa oo aada deegaanka looga yaqaanay arrintaasna aad baa loo hadalhayey maxay arrintaasi ku dhammaatay maadaama la ii sheegay inaad suldaanka ehel ahaydeen aada waa mahadsan tahay tolman su-aashaas waa su-aal muhiima weeye ilaahay horta ha u naxariisto suldaan xasan cali jibriil sidoo kalena waxaan marka hore umahad celinayaa madaxweynaha puntland oo runtii aas qaran u sameeyey oo aas aada u ballaaran oo aas qaran u sameeyey golihiisa waki- golaha wasiirada iyo guddoomiyaha baarlamanka iyo golaha wakiilada sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa isimada reer puntland oo boqor burhaan ugu horeeyo iyagoo dalka dibadooda ku kala sugan iyo dalka gudihiisaba qaybtoodna intii badneedna noo timi intii kalena ay nala soo cadeen oo xiriir nala soo sameeyeen oo tacsiib ballaaran iyo dhammaanba shacbiga reer puntland nabadoonada cid kastoo waxgarada aqoon-yahanka uga mahad celinaya intii tacsida noo soo dirtay iyo ciddi aan hilmaamaya iyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan aad baan uga mahad celinayaa ee suldaanku walaal wuu geeriyooday arrintiisiina madaxweynaha puntland ayaa hormuud ka ahaa tallaabatii ugu quruxda badneedna wuu ka qaatay suldaan xasan cali jibriil arrintaasna waxay u taallaa madaxweynaha puntland sanana wuxuu ku gaaray laxween hore ugu nagaaday magaalada barada uu la kulmay dadkii qoysaskii uu suldaanku ka geeriyooday iyo boeshii khaaska ahayd uu ka geeriyooday si tallaabo fiican iyo guddi amni iyo guddi baaritaan labadaba wuu saaray meel fiican ilaa iyo hadda wax waa marayaan insha allahu tacaala wax xamli darra ay kordhisana ma jirto si fiican baana insha allahu tacaala taa isna ee isimkuna ku dhammaan doontaa insha allahu tacaala